agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabelle marwe iqro cumar maxamed ayaa ka warbixisay doorka wasaaradda ka qaadato horumarinta iyo dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda marwe iqro ayaa sheegtay in wasaaraddu ay si weyn uga howlan tahay sidii haweenka hirshabelle fursad ballaaran ugu heli lahaayeen ka qaybgalka go-aan gaarista gaar ahaan xiliyada doorashooyinka matalaada baarlamaanka iyo hay-adaha fulinta waxayna xustay in wasaaraddu ay wado dadaalo wacyigelin iyo tababaro joogto ah oo lagu kubcinayo aqoonta iyo hogaaminta haweenka marwe iqro cumar maxamed ayaa carabka ku dhufatay ahmiyadda ay leedahay in haweenka lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka siyaasadda si loo helo bulsho siman oo cadaalad ku dhisan walaahi wasaaradda horta waxay sameysaa dadaalo badan ay sameysaa oo haweenka lagu dhiirigelinaayo siday ugu mid noqon lahaayeen siyaasadda waddanka siday ugu mid noqon lahaayeen sharci dejinta siday ugu mid noqon lahaayeen kolehii decisionada oo dadkii decision makinga qaadan lahaayeen in lagu soo daro marka wasaaradda badanaa waxaa sameynaa olalo wacyigelin ah dhiirigelin sida in qoondadii haweenka sida istiijada hadda markii la dhisayo istiijka doorashooyinka golaha deegaanka oo ay kamid tahay jowhar qoondadeedii haweenka in la helay sidoo kale wasaaradda waxay u horgashay in golihii mahadaay lagu dhisayo in haweenkii qoondooyinkoodii wacyigelin badan u sameyna eena ka helaan qoondooyinkii sidoo kale balcad warshiiq intaas wasaaradda door weyn ay ku lahayd in haweenkii siyaasadoodii laga laga helo aada iyo aad waa sameynaa wasaaradda waliba tababarada qodobkood waa sameynaa waaxawaaye in haweenkii haweenkii keliya siyaasadda maahe haweenkii keliya in sidoo kale ay doontaan bosishanada dowladda tababar daraad ugu dambeeyaa jiro haddana maanta kismaayo u joogo oo ah in haweenkii ay soo galaan doonan karaan agaasimayaasha haweenkii ay doonan karaan agaasimi waaxidyadii haweenkii ay doonan karaan in la dhihi karin oon la siyaasadii meel weyn ama wasiir ama inay doonato waxaa kasoo horeyso in gabdhihii ay soo gali karaan positionka step by step waaye in horta haweenkii meelahii hoose ay kasoo bilaabaan xarumihii dowladii aadi karaan si volunteer ay ku shaqey karaan dan kadib si tartiib ah waxaa loo gaari doonaa insha allah in meeshii ugu sareysa wadankii ay gaaraan waana sameynaa dhiirigelino dadaalo badanna waa sameynaa wacyigelino waa sameynaa haweenkii in siyaasadii waxyaaba ay ka duntaan wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle waxa ay door muuqda ka qaadanaysaa kor u qaadida ka qaybgalka habeenka ee hanaanka siyaasadeed